heshiiskan oo ay dhexdhexaadyaal ka ahaayeen culamaa udiinka labada beelood ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ciidamo ka madax bannaan beelaha shaqaaqadu kala gaartay kana tirsan beelaha deegaanka oo iyagu habeen iyo maalinba u taagnaa sidii aysan dhibaato kale aysan u dhex mari lahayn beelahan walaalaha ah sheikh liibaan xaaji maxamuud iyo sheikh cali xasan maxamed cali dheere ayaa ka warbixiyey heshiis hordhaca oo ka kooban afar qodob oo ay isla gaareen labadan beelood halkan waxaa lagu qabtay shir nabadeed oo ay ka soo qayb galeen labadii beelood oo afar maalmood ka hor dhilku ku dhex maray degmada caabudwaaq beesha maxamed ammaan reer iyo beesha reer siyaad xuseen labada beelood ayaa ku kulmay shirkan waxayna ku qaateen afar qodob ayay ku heshiiyeen iyagoo aan cid u dhaxaysaa jirin ayay kulmeen waxay isla qaateen afar qodob qodobka koowaad nabad ayay isla qaateen ayaga ciddii ahoo maqanna ay ogeysiinayaan muslimiinta kalena ay ogeysiinayaan iyo dadka kaleo reer caabud waaq ah qodobka labaad xabad joojin iyo ciidanka in la kala qaado qodobka saddexaad ciddii aan looga maarmin xallinta dhibkaas in la raadiyo qodobka afaraad in muddo toddoba beri gudaheed ah dib loo furo shirkii wax lagu qaybtami lahaa oo xuquuqda dadka lagu kala qaadan lahaa oo la isku dawayn lahaa afartaa qodob ayay labada beelood ku heshiiyeen waxaan u mahad celinaynaa labada beelood culamaauddiinkoodoo shirka si gaara u agaasintay waxaan u mahad celinaynaa beelaha kaleoo mareexaan oo amnigana sugaya arrintana ka shaqeeyey aad baan ugu mahad celinaynaa dadweynaha kale oo goobjoogga waa u mahad celinaynaa waxaan codsi u jeedinaynaa dadka labada beelood ah ee dibadda ku maqan inay wax ka xalliyaan dhibkaas oo qolo walba beesheeda ay saaciddo oo dadka aan rasaasta iyo dhibka iyo shiddada lagu saacidine lagu saacido xuquuq kala siinta iyo xakala saaridda iyo heshiisiinta sida horeba loo sheegay laba beelood oo mareexaan ah oo maalin afraad arrin dagaal ku dhex madhay magaalada caabud waaq arrinkaas ooy aad iyo aad uga qoomeeyeen uga xumaadeen markay shirkaas isugu yimaadeen shirkaas waxaa qalqaaliyey oo isugu yeeray beelaha culummada labada qabiil waxaa goobjoog ka ahaa oo qalqaaliye ka ahaa culummada iyo odayaasha mareexaan ciidamo mareexaan oo amniga dhexdooda ku jiray intaasoo dhan way u heegnaayeen aakhirkii waxaa lagu heshiiyey isla maanta gudaheeda kulankaas waxaa lagu heshiiyey afartaa qodob oo sheekhu sheegay oo koow uu ka yahay silaqaashada nabadgelyada labo xabad joojin iyo kala qaadis ciidan saddex in loo yeedho cid allaale ciddaan looga maarmayn arrintaas nabadgelyadeeda iyo xisaabtankeeda iyo xaaladdeeda afar in la isugu yimaado oo shir dib loo furo toddoba beri bacdigeed ama gudaheeda haddii ilaahay idmo markii ay yimaadaan intaas kaleeto waxaa ilaahay mahadilaahay mahad iska leh arrintaas inoo taxakumiyey oo noo soo dhoweeyey waxaa iyana mahad leh odayaasha dadka oo arrintaas qaatay aqbalay in badanna arrintaas ku jiray waxaa mahad iska leh nabadoon cali weli xaaji ilka dahab iyo nabadoon axmed cabdigurey nuure oo u hadlaya waxgaradka labada dhinac ayaa sheegay inay isla qaateen heshiiskan iyagoona jaaliyadda dibadda ugu baaqay inay ka qayb qaataan nabadaynta beelahan ilaahayii qaadir ahaa waa naga samata bixiya haddana caynaankaannu haysannaa arrintaa waxaa u istaagay culimo awdiinkii labada beelood ka dhashay baa u istaagay waxaan jecellahay inay dhammeeyaan dadka kale oo ehelkaahuna duco iyo kaalmo labadaba inay gacan ku siiyaan culummada iyo intiisaba ka talisa oo arrintaas ka talinaysa intay ku jiraan afarta qodob oo laysla qaatay waa qaadannay waxaan leennahay oo u baaqaynaa beelaha mareexaan oo dhagartu ku kala maqan tahay sidayadaasoo kale inay isku yimaadaan ilaahay ka cabsadaan wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto waxaa dhaamacma ilaahay ha u boogadhayo ayala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabud waaq